Deegaanka dhaxan oo ka mid ah deegaannada hoos yimaada magaalada Qardho ee gobolka Karkar ayaa ka furmay shir dib u heshiisiin ah oo lagu xalinayo shaqaaqa dhex martay laba beelood oo walaalaha ah isla markaana uu qabtay maamulka gobolka Karkar. Furitaanka shirka waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland, maamulka gobolka Karkar kan degmada Qardho, iyo odayaasha deegaanka. Guddoomiyaha degmada Qardho Cabdiqaadir Siciid iyo taliyaha booliska qaybta gobolka Karkar gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa si wadajir ah uga warramay ujeedka shirkan iyagoo bulshada deegaanka ugu baaqay inay ku dadaalaan ka shaqaynta nabadda.
Nuxurku wuxuu yahay marka in aynu ka miro dhalino shirkan ilaahayna waxaan ka baryaynaa shirka inuu mid miro dhalan noqdo oo hadafka iyo nabadda la doonayo oo aynu haysanno aynu kusii xoojinno waxaan rabnaa cid kasta oo nabadda fure u noqonaysa cid kasta oo aqoonta fure u noqonaysa cid kasta oo wadaxaajoodka iyo dhibtaasu in la dhaayo fure u noqonaysa iyada in la soo dhoweeyo cid kasta oo ama daanta ha joogto ama daanta ha jirtee laisleeyahay arrinta caqabad bay ku noqonaysaa ama inay ummadda dariska iyo walaalaha ah wax u dhammaadaan ma rabaan cidaana dhagaha laga furaysto shaydaan baan u daynaynaa soo dhowaada qaar ka mid a bulshadii ka qayb galay shirka isla markaana ka kala socday labada beelood ayaa soo dhoweeyay shirkan dib u heshiisiinta.
gogosha tan walaalayaal waa gogol nabdeed waxaannu u dhignay haddaannu nahay beesha cabdiraxiin shaqaaqadii ka dhacday misir in lagaga wada xaajoodo inaynu kaga heshiinno gogoshaas sidaasaannu idinku dhignay inta inala joogta oo ehelka iyo tolkaana sidaas baan ku markhaatin gelinayna mar waxa weeye laba reeroo baanu nahay oo haddaannu isku dhaqaaqno waxba idinka hari maayaan baanu yidhi waa isku dhammaanaysaani midda kaleetona qaba intaasoo kale reeraha isu jira dagaalkooda dagaal shaashiyaad baa la yidhaahdaa guushii annagoo gacnaha ku wadno iyo yacni sacaabada na waanu soo gogol keennay maatay dabcan waxaanu keennay meeshii lahayd baanu keennay waxaanu hor dhignay insha allahu waxgaradkeedii iyo ciddeedii yacni martida looga iga ahayd wanaaggaan intaas soo tukubinaynay waxaan fadlan ka codsanayaa cabdiraxmaan harti u saburteen haddeerna saburkiina wada haddii lahayd maayey cabdiraxiinow sida aad ugu qurux badan oo ugu fiican waxaan rabnaa inaad nimankaas uga garbaxdaan gogosha aad dhigteenna waad ku mahadsan tihiin dhammaystirkana idinkaa laydinka rabaa waxaan rabaa inaan caddeeyo annaga ragga yaakan meesha idiin yimi oo hawshan muddada soo waday oo aniga iyo ragga kaleeto oo ama ugaaska ama xildhibaanka ama maamulka gobolka karkaar ka yimi annaga doorka iyagii halkaanu maanta ku dhammaanaya shirkan dib heshiisiinta ee ka furmay deegaanka dhaxan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii labada beelood ee u wada heshiin lahaayeen isla markaana nabadda uga shaqayn lahaayeen